waxaa samaynay resolution ama sharci baa horkeennay golaha deegaanka magaalada minneapolis oo ah in la aqoonsado kowda july sanad kastaba inay tahay maalinta somali maraykanka ama somali american day taasoo ah inaan barno horta maxaa la dadka nala degan mujtamaciyada kale oo soomaalida ahayn horta soomaalidu waxay yihiin afkooda diintooda dhaqankooda taariikhdooda iyo wixii ku sababay inay dalkan u yimaadaan iyo waxay kusoo kordhiyeen magaalada minneapolis taasoo isku raaceen golaha deegaanka oo dhan duqa magaaladuna ay noo saxiixdeen golaha deegaanka madaxweynaha golaha deegaankana ay noo saxiixdeen sidee ku timid markaa fikradda arrintani fikradaas waa aniga fikrad iga timid iyo xafiiskeena ka timid waxaana rabnay dadkeena inaan tusino inay magaaladan wax ku leeyihiin doorashadeedina taas doorashadeenina markhaati bay u ahayd inay dadka soomaaliyeed ay magaalada minneapolis ku yihiin awood awood oo muuqata laakiin waxaa rabna inaan shacabkeena tusno inay ku faani karaan dhaqankooda iyo maalintooda iyo kowda julayna waa la socotaa meel kasta waa laga dabaaldegaa muqdishoa laga dabaaldegaa minneapolisna waa laga dabaaldegaa marka waxaa rabna inaan ku beegno maalinta soomaali maraykanka iyo kowda julay oo ah maalinta xorriyadda dalka soomaaliya maxay tahay marka waxyaabaha ku qanciyey golaha deegaanka ee magaalada minneapolis inay arrintan isla qaataan waxaa ku qanciyay dee anaku loolan badan baan u galnay waa u tagnay maxaa la dhahaa maxayd council member kaste saddex iyo tobanka council member anaka waa ka mid nahay iyo sharaf ay anaka noo qab noo qabaan iyo maaragtay kalsooni ay nagu qabaan gaar ahaan xafiiskayga iyo gaar ahaan maxaa la soomaalida degan magaalada minneapolis horta doodna kama imaan wayna isku raaceen waana markii ugu horreysay taariikhda soomaaliyeed dadka qurbaha degan ama diasporaha degan magaalo la eg magaalada minneapolis ay aqoonsadaan shacabka soomaaliyeed oo degan magaaladooda arrintani maxay usoo kordhin doontaa marka jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan minneapolis iyo guud ahaan gobolka minnesota waxay usoo kordhin doontaa horta kow ilmaheena yaryar oo inta ku dhashay horta ilmo badan kumanaan ciyaal baa ku dhashay magaalada minneapolis ku dhashay oo aan weliba soomaaliya aadin oo aan aqoon soomaali inay ayaku horta bartaan kowda julay waxay tahay soomaalida waxay yihiin afkooda dhaqankooda in la baro iyo mujtamaca nala degan inayna bartaan maxaan nahay halkee ka nimid inaan nahay dad aan u imaan kaliya inay ceyr iyo wax qaataan oo aan nahay dad kusoo kordhiya magaalada nabadgeliyo iyo horumar dhaqaale marka taas bay u tahay athink waxay noqonaysaa insha allah sanad kastaba waa la dabaaldegi doonaa waxayna noqon doontaa xaflado ballaaran oo dadku ay isku bartaan oo mujtamacyadu isku bartaan lana barto soomaalidu waxay yihiin meeshay ka yimaadeen afkay ku hadlaan diintooda iyo dhaqankooda ma laga yaabaa in magaalooyin kale oo isla gobolka minnesota ay soomaalidu ku badan yihiin in arrintan ay u gudubto waan rajaynaynaa in countiga ay u gudubtay hennepin county haddana ay u gudubtay stateka you know waa waa waxaan rajaynayna waana waxyaalo insha allah tan ay horseedi doonto waayo tan waa tillaabadii koowaad minneapolis waa magaalada ugu weyn magaalada ugu dhaqaalaha badan weeye gobolada midwestiga markii laga reebo chicago waa magaalada ugu weyn dalka maxaa la gobolkaana degan nahay minnesota marka haddii minneapolis ay isku raaceen gobolada kalena waa isku raaci doon lakin taas waxay ku xiran tahay soomaalida degan goboladaas iyo mas-uuliyiintooda iyo communitiyadooda inay ayakuna tix raacaan waxaan qabanay ay ku dayadaan ayna hirgeliyaan insha allah waa tahay saan ka warqabno dhowaan ayaad ku guulaysatay tartanka doorashada ee golaha deegaanka arrimahan waxaa filaya waa arrimihii ugu horreysay ee aad qabataan soomaali ahaan haddaad kusoo biirteen golaha marka maxaad isleedihiin waad u qaban kartaan ummadda soomaaliyeed horta alxamdulilah saddex bilood baa joognaa maxay ahayd intaad joognan horta anaku waxaan awood baa ku leenahay councilka anigu waxaa ahay guddiga canshuuraha maamulaa guddoomiye ka ahay guddiyada waxaa ku jira qorshaynta guddiga waxaa ku jira amniga magaalada waxaana ku jira guddiga maxala dib u dhiska iyo developmentka marka anaka awood baa ku leenahay meesha ma iska joogno ma lihin soomaali meel iska fadhiso waxbana aan awood lahayn waxaan nahay dad oo la tixgeliyo oo go-aamo adag ka qayb qaato dhinaca magaalada oo dhan dhinaca soomaalida waxaan rabaa sanadkan gudaheed horta jidadka ku yaala xaafadaheena xaafada gaar ahaan sida riverside oo xaafada ugu weyn soomaalida degan tahay gobolka minnesota in jidadkeeda la dhiso haddeena waxaan u helnay saddex milyan iyo saddex boqol oo kun oo dollar baa usoo dhacnay oo jidadkaas lagu dhisi doono waxaa kaloo rabnaa wax ka qabano tagsiilayaasha soomaaliyeed tagsiilayaasha ugu badan magaalada minneapolis waa soomaali kun baa lagu qiyaasaa soomaalida tagsiilayaal ka shaqeeyo culays badan baa saaran tigidyo badan bay helaan parkingka meelo ma dhigan karaan dadka meeshay rabaan kama soo qaadi karaan marka taas sharciga tagsiilayaashana hadda dib u eegis baan ku wadnaa xafiiskeena waxaan rabnaa inaan ku difaacno dhalinyaradaas ka shaqaysato maxaa la dhahaa tagsiilayaasha dhinaca kale amniga dhalinyaro badan oo soomaaliya ku dhintay magaalada minneapolis afartii sano shantii sano lasoo dhaaftay waxaa lagu qiyaasaa labaatan iyo saddex dhalinyaradaas dhimatayna ma la dabagelin dadkii dilay ma la soo qaban marka taas laftigeeda anakoo la shaqaynayna hay-adaha amniga baan rabnaa inaan wax ka qabanno siday ay soomaalidu kalsooni ku yeeshaan amniga iyo maxaa lalahaa boliiska waxaa kaloo rabnaa waxaa rabnaa inaan dhalinyaradeenna oo maxaa lalahaa shaqa la-aanta ah inaan kobcino tacliintooda dhinaca farsamo yaqaanimada waxaan rabnaa dhalinyaro badan oo booliiska inaan qaadano dhalinyaro badan oo debdemiska inaan qaadano fursado badanna maxaa la insha allah u furno marka anaku meesha waxaan u joognaa maahan inaan meesha iska fadhiisna ama magac iska yeelano waxaan meesha u joognaa inaan wax isbedel wax ku ool ah aan magaaladan kusoo kordhino maanta waxay ahayd tijaabay ahayd waana noo hirgashay soomaalidu waxay leeyihiin maalin maalintooda kooda julay oo magaaladan laga tixgeli doono insha allah laakiin waxaan rabnaa in dhinaca shaqooyinka laga tixgeliyo in dhinaca amniga laga tixgeliyo in dhinaca dibudhiska iyo nolosha laga tixgeliyo oo dadkeenu ay kalsooni buuxda ay ku qabaan magaalada ay degan yihiin waxaa raboo kale inaan ku daro haddeer waxaa joogaa mudaharaad ka socdo maxaa la caasimada maga gobolka minnesota st paul mudaharaadkaasoo lagu mudaharaadayo maxaa la dhahaa waxaa ka socdo kenya iyo dhibaatada soomaalida haysato aad iyo aad baan uga xunnahay waana kasoo horjeednaa waxaa ka socdo waxaana rabnaa inaan dowladda kenya fariin u dirno anako anoo ah mas-uul maraykan ah waxaan rabnaa inaan u dirno maxaa la fariin ah waa in la joojiyaa xadgudubka wuxuushnimada oo ka socoto maxaa la kenya waa in dadkan concentration campka lagu haya laga soo saaraa waa in nabadgelyo la siiyaa shacabweynaha soomaaliyeed innocentka ah especially dumarka iyo dadka waayeelka iyo dhalinyarada oo dembi aan gelin waayo qaraxyada ka socdo dalkaasi maahan wax soomaali kaliya ay samaysay ama soomaali lagu tuhsan yahay hadduu qofku dembiile yahayna waa in maxkamadda la keenaa laakiin waxa ka socda kenya wax loo dulqaadan kara ma ahan wax qarniga labaatan iyo koowaadna la qaadan kara ma ahan marka anigoo ah cabdi warsame waxaa raba inaan codkayga ku biiriyo inaan aad iyo aad uga soo horjeedno xaafiiskeenana haddeer uu la shaqeynayo gobonatooraha aan la xiriirnay aan la xiriirnay maxaa la dhahaa maxayd mas-uuliyiinta federaalka dalka maraykanka oo aan u gudbinay cabashada ka imaanayso shacabkeena